بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشر كأفراد كتابك سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق فصل هذا فاصل وي يجب على ما من وقعت منه ردة العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين إلى آخر ما هنالك وحويا waxa uu ka soo hadlay kitaabku waxyaalaha riddada keena diinta looga baxo ictiqaad iyo aqwaal iyo afcaal ayb sidaa marka ay tahay qofkii riddadu ka dhacday ilaah baan ka maangalnay maxaa ku waajiba yejibu waxaa ku waajiba calaa man qof dushi waqacad ay dhacday minhu xaggiisa riddatun ridoobid rag iyo dumar wuxuu doona ha ahaado wixii riddada keenaya wax ka mida buu la yimid waxaasaa ka soo fulay kaa dushiisa waxaa ku waajiba alcawdu noqod fawran degdeg oo u noqdo ila alislaami islaamnimada intay kaan u noqdo binudqina ugu noqdo ku hadlid bishahaadateyn oo ku hadlo degdeg towxiidka ugu dhawaaqo ilbiriqsi waa intaasoo naftu intaas ka dhicin wax kasaa dhici karee degdeg diinta ha ugu noqdo orod ha ku galo waa fawran hadda waa weeyaan waa bilaa muhlah kaasinya la-aan degdeg ha ugu noqdo islaamnimadii ha u laabto towxiidka ha ku dhawaaqo waxaa kaloo ku waajiba waliqlaacu fuqid camaa shay xaggii ou ka fuqo waqacad camaa shay xaggiis waqacad ay dhacday bihi bisababihi ariddatu riddadu shayga sababtiisa riddadu keenay shayga sababtiisa riddadu ay ku timid haka foqo shayga riddada keenay deg deg ha uga foqo foqitaan isla markiiba wayajibu waxaa waajiba calayhi dushiisa annadamu baa ku waajiba qoomamo toobadda soo garan mayse waa inuu qoomamoodo calaamaan ka qoomamoodo sadera minhu isaga ka soo fulay wixii ka soo fulay ha ka tiiraanyoodo ha ka murgo ha ka walbahaaro wixii isaga ka dhacay ayb waalcasmu baa ku waajiba go-aansi calaa an laa yacuuda inuusan u noqonayn limilihi isagii oo kale inuusan u noqonayn waa inuu go-aansado wixii ka yimid oo xumo ahaayoo kale inuusan dib ugu noqonayn ha go-aansado waqadaau maana waa ku waajib shay inuu qalleeyo faatahu ka tegey oo min waajibaati sharci sharciga waajibaadkiisa ah wixii ka tegey oo sharaacatu lislaam waajibaadkeedii ah iyadana waxaa la doonayaa inuu soo qalleeyo waajib intuu riddada ku jiray waajibaadkii uusan dee lama imaan karine waktigoodu baxay salaad iyo soon iyo zako iyo wax allaale wixii waajibaad ahaa ha la yimaado fii tilka almudda muddadaa iyada ah cibaado kasta oo muddadaa ku waajibtay baa laga rabaa hadduu xataa isku dada uu sameeyey wax kama jiraan weeye murtad waxba kama ansaxan fain lam yatub haddii uusan toobad keenin iskii hadduusan u toobad keenin ikhyaarkii wajabad waxaa waajibaysa istitaabatu in laga toobad keen dalbo istitaabatu hadduu toobad keeni waado khiyaarkiis maamulka iyo dadka waxaa ku waajiba dowladda in laga toobad dalbo toobad keen istitaabatu ka toobad ke dalb baa la dhahaya iyagaa isaga khiyaarka duulayn waayo imaamka khaliifaha muslimiinta iyo qofkii booskiisa jooga uu ku xiga baa dhahaya u yeera waryaa toobadkeen soo rujuuc diinta islaamka ku soo noqo ayib walaa yuqbalu laga aqbali maayo minhu qofkaas ila alislaamu islaamid mooyaane aw ilqatlu dilid inuu islaamo iyo in qurdha laga gooyo iyo qoorta laga jaro wax ka dhexeeya ma jira hadduu islaamo waa liska dayn haddii kale la dayn maayo rag iyo dumar wuxuu doono ha noqdo murtad ama murtadad hadday noqotay arrintaa yaa dili kara ama maamulaya imaamka iyo dadka naa'ibkiisa cid kale hadday gacanta la aado wax diinta looga baxaa qof sameeyey qof kaloo shacabaa gacanta iskala galay isaga looma dirsan laak hadda looma haysta laakiin waa la tacsiiraya waa awaamirtan waxaa iska lahaa maamulka iyo dowladda iyo khaliifatulmuslimiin iyo wa nuwaabuhu baa iska leh iyagaa shaqadan laha ayaa kuu diray adiga shacab weynaata wabadala waxaa buraya bihaa ridada sababkeeda sowmuhu soonkiisii hadduu isagoo sooman ridoobay waa ka buray wa tayamumuhu gebagabaysigiisa iyo booreysigiisana waa buray isagoo sooman ama boor booraystay buu diinta ka baxa waa bureen waa bureen weesadu ma bur ma buri jirin qofku haddii uu ridada ay ka timaado isagoo weese qaba weesadu waa dahaaro xoog badan ka buri mayso waxyaalaha riddadu buriso soonka iyo tayamumka ayaa ka mida waxaa kaloo buraya wa nikaaxu nikaaxi ku xirnaa qabla dukuuli ahaa gabar aysan weli isarag oo ku xirnayd iyadana nikaaxaas waa buray kuma xirna ninkii baa diinta ka baxay waay ama iyadii baa ka baxday iyada hadday ka baxdana iyana kuma xirna ama labadoodiiba midba waa ka baxay xataa labaduba hadday ka baxaan iskuma xirna iyagoo riddo isla aaday iskuma xirna kaar baa ku dhacday waaye qofkii ridoobay hadduu soo noqdo waxay isku guursan karaan nikaax jadiid oo cusub guur cusub bay geli karaan wixii hore ma jiraan tanaa xarigii jadhay waaye wakadaa waxaa la mida bacdahu nikaax oo waxa weeye nikaax oo bacdahu bacda dukhuul intay is arkeen ka bacdi baa midkood diinta ka baxa waa u dhammaatay in lam yacud hadduusan u noqon ila alislaami islaamnimada fi lciddati ciddada dhexdeeda inta ciddada lagu jiro yaa haddausan noqon taasna waa budhi waay inta ciddada lagu jiro ciddadu ama waa bilo ama waa duhuryaal waa muddada haweenaydu raximkeeda ay hubinayso oo uur inuu jiray in kale amaba tacabud baa loo loo jiraya ciddada haddii midkood ridooba ama labaduba iyagoo reesreeraysay kii ridoobay hadduu soo noqdo intaan ciddadu dhammaan nikaaxi waa jiraa caqdi cusuboo la cusboonaysiinaya ma jiro ciddadii hadday dhammaato nikaaxaas waa u dhammaatay hadday xataa islaamaan ama kii xumaaday soo islaamo waa guur cusub waaya walaa yasixu ma ansaxayo caqdu nikaaxihi nikaaxiisa waaye caqdigiisa waaye nikaax ma xiri karaan ninkaani waaye munaakaxatuhu limuslimin wakayrihi caqdu nikaaxi nikaaxiisa xiridiisu wax uu nikaaxsan karaa male waxa weye muslim iyo kayr gaaladu u galayna guur ugu asixi maayo muslimkuu ka tegayna guur ugu asixi maayo walaa tasixu walaa yasixu caqdu nikaaxi wa taxrumu waxaa xaaraama dabiixatuhu wax allaaliya wuxuu gowraco wax allaale wuxuu gowrac maase xataa haddii isaga iyo nin kale ay ay wada lahaayeen eygiina ugaar loo diro ugaartiina uu soo qabto waaya xurmadaa la qalibaya ninkaana meesha wax ku leh walaa yariu kaa murtadkaha waxba ma dhaxlo isagoo murtada boodh waayo walaa yariu walaa yuurau waxna ma dhaxlo lamana dhaxlo waayo ayb murtad kale iyo muslim iyo gaal midna dhaxli mayaan ayb walaa yuurau isagana ma lama dhaxlay xoolahu ka dhintaa bangigaa la geenaya waa fey walaa yusallaa calayhi laguna tukan maayo salaad laguma tukan karo janaaze ah gaalo laguma tukado walaa tusalli calaa axadi minhu maata abada walaa yuqasalo lama mayraayo lama dhaqayo walaa yukafanu lama kafnayo waajib maaha wey walaa yudfanu lagu aas lama aasayo waaye gaal xarbi oo kale baa laga soo qaadaya haddii meel la geynayana qubuuraha muslimiinta la geyn mayo ilaa muslimiinta isagaa nolosha kaga baxay soo isagu ma ma- ma nicin oo kama tegin qubuurahoodana la geyn mayo qubuuraha muslimiintoo lagu geeyaa waa wax qaali ah wax cayaara maaha qofka qabr qubuuraha muslimiinta la geynayo waa qof waa heer saraa weeye muslim kala ah kani ma leh ka leexiyaa la leeyahy gaalada qubuuraheeda ha laga tuuro haddii meel la geynayo wa maaluhu xoolihiisuna fay-un waa mowquuf fay waa mowquuf waa la joojinayaa oo waa maxay hadduu soo noqdo isagii baa leh hadduu saa ku dhinto isagoo murtada shaqo kuma leh bangiga muslimiinta la geynaya fay-un weeye xilligii muslimkaa xoolahu shaqaystay kow dheh marku ridoobay xoola hadduu helay waaye isagoo caafimaad qaba hadduu ridoobay isagoo jiran hadduu ridoobay kulli xoolaha waxay doonaa ha noqdeen bangigaa la geynaya baytulmaalka fay waxaa la yidhaahdaa maa akhadnaahu waxaan ka soo qaadano min alkufaari gaalada bikayri qahri xoog aanan kaga soo qaadan bikayri qahri qaniimadu waa qahri xoog baa looga soo qaada laakiin fayg ma afa allahu calaa rasul waayo waayo taa weya famaa awjaftum calayhi min khayrin walaa rikaabin midda la yidhi wey farde iyo xoolo kale midna idinku kumaydnaan soo duulaanka kumaydnaan xoolahan kuma soo qaadin faslun haadaa faasilun yajibu waxaa waajiba calaa kulli mukalafin qof kastaoo mukalafa adaa-u jamiici maa shay dhammaantii gudashadiisa shaygaasoo awjabahu llahu ilaahay ku waajib yeelay calayhi isaga dushiisa wax kastoo ilaahay ku waajib yeelay qofku hadduu mukalaf noqday wixii lagu waajib yeelay inuu gutaa ku waajiba salaad iyo zako iyo soom iyo xaj iyo raddulmadaalim wax allaale wixii madaalim ah in la celiyo oo dulmi la galay ah wayajibu waxaa waajiba an yu-adiyahu inuu u guto waxa uu gudanayo ku waajibay calaa maa wej'iyo qaab amarahu llaahu ilaahay u amray bihi maagaba oo min alityaani kula imaatina biarkaanihi arkaantiisa uu kula yimaado iyo wa shuruudihi shuruudiisa uu kula yimaado arkaan waxaan si qaabkii loo jireeyey waa inuu ula yimaado ayb arkaan waxaa la yihahdaa shayga lagu dhex jiro dhexdiisa inta lagu jiro waxa lala yimaado rukuuc sujuud sida salaado kale shuruudna waxaa la dhahaa shayga dabadda shayga ka ah laakiin haddaan lala imaan uusan kan ansaxayn intaada salaada dukaan soo dahaaro qaado soo waqtigu ha galo iyo wixii la mida wey weli lama gelin iyo watajanubi mubdilaatihi waxyaalaha buriya ka dheeraanshahooda waxyaalaha buriyana waa inuu ka dheeraado waay wayajibu waxaa ku waajiba calayhi dushiisa amru man qof amridiis ra'aahu uu arkay hu manka taarikan xawliya mid ka tegaya lishayin shay oo minhaa waajibaadka ka mid a ow amase ya-ti la imaanaya waaye bihaa ashyaadaas calaa kayri wejhiha qaabkeed qaabaan hayn hadduu arko qofka adigan muslimka ah qof shay ku waajibay ka tegaya inaa amadhoo dhahda la imow war tuko war waxaa la imow waa amarka waa waajib ama wuu la imaanayaae qaabkii loo jirayay qaabaan ahayn buu la imaanayaa waxbaa ka dhiman ama waxbuu ku darayaa adigaan laftaada waajib baa ku saaran waa inaa u sheegto ilaa wuxuu la imaanaya yaatiya bihaa wuxuu la imanaya calaa kayri wajha qaabkeeda qaab aan ahayn qaab isa kaga ansaxayn waay shay mubdilah buu la imaanayaa aimadu isku waafaqeen waa laga celinaya shayga laakiin hadduu yahay shay culimmadu isku khilaafsan yihiin qofka dee laguma inkiri karo madhab kale aan hisaab ku dhahaya ayib laakiin shayga muttafaq calayhi cinda alaima ah waa lagu inkirayaa qofka culimmadoo dhan baa shaygan isku aragti ka ah wayajibu waxaa ku waajiba calayhi qofka dushiisa qahruhu qahridiisa qofkan waxaa ka tegaya inuu ku qahro calaa daalika arrinkaas in qadara caleyhi hadduu awoodo ciddaan wax ka tegaysa ku qahar ku khasab haddaa awoodid adaa meesha maamul ka ah oo awood ku leh oo weli ka ah oo marka shayga qofka ha lagu qahro hadduu awoodo weeye wa ilaa hadduusan qahri karin oo awoodin fayajibu caleyhi waxaa ku waajiba calinkaaro inuu inkiro inkirid biqalbihi qalbigiisa u ka inkiro qalbiga ha ka noco qofkan wax si khaldan wax ula imaanaya ma khasbi kadhid qalbiga ka inkir ama qofkan aad ama dhow waxaan la imow tiri waxa wey kuma khasbi kadhid qalbiga ka inkir waay marka macsiyada waa la nacaa qofkan waa inaa wixii nacdid ula imaanayo iskala qabsanin maadaama ka weyda wix xumaanta ha ku raacin in cajaza hadduu ka cajizo can ilqahri qahrid iyo walamri amrid qofku shay munkar hadduu arko man ra'a minkum munkaran falyuqayirhu biyaddi gacantii buu ka zuulin waay afkiina waa ka sheegi kari waay in cajiz can ilqahri iyo walamri labadiiba waa ka cajiz qalbiga kana wadalika kaasir adcafu liimaani iimaanka kan u hooseeya wey adcafu acmaali liimaani iimaanka acmaashiisa kan u hooseeya wey kan ugu hooseeya kaa weeyaan ey aqaluma xadiidkaa lagu fasiray shay kan u yar wey yalzamu linsaani insaanka ku waajibaya cinda alcajzi markuu ka cajizo waxaan gacanta xun ka qaawan karnaa mada ee afkiina mada kan ugu hooseeya waa inaa qalbiga wix ka nacdo laakiin inaa qalbigii uu maaragtay kula kula jidhid aa ka nici weydid adigii baaba dambaabaya qofkan faralkuu ka tagaa soo maaha taariku salaadka iyo wixii la mid a ama si aan salaadu loo jirin buu la imaanaya salaad faasidaa buu tukanaya soom faasidou la imaanaya xaj faasidow la imaanaya mana amri kadhid waaye haddaa ka reebti lama imaanayo iskama daynayo qalbiga ka nac markaa qalbiga ka nacda adigu waa badbaadisa wa hada adcafuliimaani ey aqaluhu hamaratan kan ugu hamar yar ugu faa'iida yar waa intaas wayajibu waxaa waajiba tarku jamiici اlmuxaramaati waxyaalaha la xarimay dhammaantood ka tegidoodu waajib weeye xaaraan oo dhan waa in laga tago sakaa'ir iyo kabaa'irba weliba hadda midda baadinka iyo gudaha la xidhiidhaa ugu daran cujbiga iyo kibirka iyo waxaas mimaa yaأtii bayaanuhu aakhira alkitaab kitaabka gebagabadiisa noogu imaanaysaa xanuunada qofka gudaha kaga dhaca oo khatarka ah oo nafta laga daaweeyo tarku jamiici muxaramaat in laga tagaa waajiba wa nahyu murtakibihaa muxaramaadka midka koraya in laga reebo xumaha kan samaynaya jooji baa laleeyahy dembi yarba hala imaanayo jooji baa laleeyahy wa mancuhu baa waajiba mancintiisa qahran khasab minhaa xaggeeda khasab xumaha gacanta kula jira ha looga qabto in qadara caleyhi hadduu awoodo wa ilaa hadduusan awoodin wajaba caleyhi waxaa ku waajiba an yunkira daalika arrinkaa inuu ka inkiro biqalbihi qalbigiis iyo wamufaaraqatu mowdici lmacsiyati macsiyada makaankeeda inuu faariqo ka tago meesha dembiga laga samaynayo ka dhaqaaq qalbigana kana waay majaalista xumaha lagu hayo ha fadhiisan majaalis alzuur walbaatil majaalis asuu iska jir waay walxaraamu sideeda xaaraam waxaa la dhahaa maa tawacada allaahu ilaahay wuxuu goodiyey murtakibahu midka la yimid ugu goodiyey midka koraya ugu goodiyey bilciqaabi ciqaab qofka samaynaya kan ciqaab ilaahay ugu hanjabay waa xaaraam waxaas waxaas xaaraam dhah aakhire in la cadaabayo ama la ciqaabayo cadla minhu tacaala ciqaabkaa qofka la ciqaabaya cadaaladiyo weeyaan cadaalad wey isagaa waxaan wax abaalkan isagaa mutaysay wey waxba dusha laga saari maayo dheeraada waay oo wawacadda ilaahay u yaboohay taarikahu qofka muxaramaadka ka tagayna bihawaabi hawaab xaaraan waxa weeye qofka kora ciqaab baa loo yabo qofka ka tagana hawaab baa loo yaboohay imtisaalan isagoo ilaahay darti u fartoomaya wuxumaha ka fogaada oo xaaraanta iska ilaasha ajar buuba leeyahy laakiin qofku hadduu xaaraanta uga tago cid kale ka baqaya waxbuu dhici lahaa waxbuu dili lahaa laakiin cid kale ka baqaya ama xishoodba uga teg ama tabarba u waayey ajar ma leh ilaahay dartii ugama tegin ilaahay dartii ugama tegin qofkaas faslun haadaa faasilun weeye fa min alwaajibi waajibka waxaa ka mid ah khamsu salawaatin shan salaadood oo fi lyowmi waleylati habeenka iyo maalinta dhexdooda ahaaday khamsu salawaatin fi lyowm waleyla habeen iyo maalin shan salaadooda qofka laga doonaya ayb wa waqtuhaa waqtigeedu maya waxaa dhahdaa aلظuhru duhrku alwlu aلظuhr weeye kaga qabar wa waqtuhaa waqtigeeduna idaa zaalat ishamsu qoraxdu markay zuusho weeye bartamaha cirkaa ka zuusho ilaa masiiri dilli kuli shayin shay kastoo hooskiisa ahaanshihiisa laga gaarayo milo isagoo kale shay kastay hooskiisu isgaaraan isla ekaadaan aan dhaho hayra dilil istiwaayi istiwaha hooskiisa markii laga jaro istiwaha hooskiisa markii laga jaro istiwuhu waa maxay cirka markay ku kala baranta kaa gomadaha kusoo urura waa laga jarayaa inta kale iyo cidda hooskaale markay isla ekaato bes weeyaan duhurku marka waa ugu horeeya salaadii u horeyso islaamka la tukaday wey ama xilli duhurkaaba la sameeya saasaa duhur lagu mao xilliga kulaylaha waqtu dahiira marka qoraxda markay cirka bartankiisa ka zuusho bictibaari maa yadharu lanaa sida annaga nala tahay fi lwaaqici laa binafsi lamri nafsulamarka ilaahay baa og lakiin waxaan leenahay xaggay u iilatay qoraxda halkii ilbiriqsi waxay jaraysaa wax aadan u malayn karin tir badnaantiisa waay salaaddaa waa salaadii duhurka marka xilliga cirka bartamiisa ee marayso wadamadoo dhan maaha magaalooyinka qaar sida maka iyo sanca iyo maalmo aysan lahayn istiwahaas bartamaha aysan marayn dhulbaraha may dhahan istiwaha qoraxdu cirka bartankiisa gaadh ku aad ku aado wey salaada duhur sad lix waqti bay leedahay waqtu fadiilo waa waqti ugu horeeyo salaada soo gasho qofku intuu dahaaro qaato asurkiisa qaato aadaan lala yimaado waqtu ikhtiyaar duurka laga bilaabo waqtigiisa bilowga laga bilaabo ilaa laga gaarayo salaada in ku filan inay ka hadhay waqtigii waqtu jawaas salaad kastana waa intaan kuwa kalena si kuwaan la mid halkaan markaa tanaa qaban waqti iska bannaan waa waqtulikhtiyaarka waqti xurma waqti xaaraanay noqonayso waxa weeye waqtigii kama harin salaada in ku filan kama har kama harin waqti cudri waxaa la yidhahdaa waa salaada casar qofkii jamcinaya waa jamc ku tukanaya duhurkaana gadaal u dhigtay waa inaad tukatay intaan waqtiga casarku bixin waqti cudri waqtuljamcaas waqtu daruura waqtiga lixaad waaye xaa-idada iyo nufasada iyo kuwa la midka ah markii shaygii ka zuulo dhiiggii wixii ka joogsadaan waqtigiina ay ka hadhay qadra takbiirati اlxiraam allahu akbar keliya laga dhihi karaa wt wt daruura la yihahda daruura wاlcasru salaadii casr weeye wawaqtuhaa waktigeedu min bacdi wakti الظuhri ظuhurka waktigiisa dabadiisa wey waay xaafidu calى salawaati wasalaati اlwusطa waay wusطadaas casrkaa lagu sheegay salaat اlberdi waa iyada salaat اlwusطa waa iyada sida la sheegay salaadaha shanta casrkaa ugu fadli badan baa lagu leeyahy ilaa maqiimi shams ilaa qoraxdu ka dhacayso casarku waa jooga qoraxda jurmigeeda geeskeeda u dambeeya waa inuu dhaco casarkuna toddobadiisi waqti halkaasuu kaaga sheegayaa wuxuu isku hal waqti isagaa wuxuu kala leeyahay magacyo kala fiican waalmaqribu weye salaada saddexaad waa maqribka wa waqtuhaana min bacdi maqiimi shams qoraxda dhiciddeeda dabadeeda wey qoraxdu ha dhacdo waay salaadaha salaada u waktiga yar wey daqiiqda yar baa waktigeedu joogaa salaadaha kale o dhan waa ka wakti dheer yihiin waay ayib waxaa lagu garanayaa inuu maqribku galay bizawaali shamsa min ru'uusiljibaali buuraha dhaladooda qoraxda iftiinkeeda haddii laga arki waado ilaa meel hoosaa joogtaa gurye iyo derbiye iyo waxbaa taagan buuro iyo waxaasaa qoraxdii dee xaggeeda u jeeda soo ma waxaa iftiinkeeda hadduu ka muuqan waayo qoraxdii dhacday adi laado buurbaaba hadday doonto meesha kaa xigta mogta waay meesha u sarraysa hadii waxba laga arki waayo ama mugdi baaba la arkay min jihati almashriq bariga halkaana habeenkii ka soo muuqdaan bariga ah mugdi baa ka soo muuqda khalaas ilaa maqiib shafaqil axmari laga gaarayo shucaaca guduudan ilaa uu ka dhacayo maqribku waa jooga shafaqba haddii la dhaho waa ka axmarka ah waa lagu sii adkeey sida casharatun kaamilatun waa sifa mu-akida isagana waqtiyaashiisa halkaanu ka sheeg walcishaau salaadii cishaha weeye waa salaadahaas midda ugu waqti dheer maqribku markoo baxo laga bilaabo ilaa waagu ka baryayo salaad dad keliya joogta waa cisha oo faral ah wa waqtuhaana min bacdi waqti lmaqribi maqribka waqtigiisa dabadeed weeye ilaa duluuci ilfajri saadiq fajarka saadaqa saadiqa ilaa uu kasoo dhalanayo weliba hadda shucaaca guduudan isagoo dhacay waxaa fiican salaada in la dibdhigo ilaa uu ka dhacayo shucaaca boroborowga asfarka iyo abyadka saddex shucaaca jira axmar asfar abyad khuruujan min khilaafi man qaala culimada tiri khilaafkeedaan ka baxaynaa ina salaatalcishaa waqtigeedu wuxuu soo gelayaa shucaaca cad markuu baxo qolada tiri waxaan leeyahay biquruubi shafaqi abyad shucaaca cad markuu dhaco bay dheheen marka khilaafkaan inagoo ka baxaynaa leenaha ba shucaacyadooda dhan hana dhaafaan fajarka saadiqa waa midka iftiinkiisu ka yimaado dhanka sharqiga qorax ka soo bax uu faafo jihada cirarka oo dhan waxaa ka horeeya fajar kaadib la yidhaahdo isagoo kor buu u taagan yahay xadiid baa odhanaya fajarku waa labo mid cunaduu xarimaya salaadana waa xalaalaynaya cunada waa xarimaya waa maxay ma suxuuran kadhib salaadiina waa xalaalo subaxii baa jooga fajarna salaada xaaraanoo subax lama gaarin cunaduna waa bannaantaho waa la suxuuran karaa rawaahu ibnu maaja wاlxaakim wasaxaxaahu walahaa sabcata awqaad toddoba waqti bay salaadana leedahay wsubxu salaada subax wey salaat alfajrina waa la yidhaha salaat alberdina waa la dhaha culimada qaar baa dhehn salaat ulusta xataa waa dhihi karnaa jamaacada tan lagu tukado iyadaa ugu fadli badan salaad jamaaca lagu tukado salaada subax baa ugu fadli badan jamaaco salaad a ka qeyb gasha salaad ahaanna casarka waa inagii una soo yiri fatajibu haadihi اlfuruudu faralyaalkani waa waajibahayaan marka wa waqtuhaa min bacdi waqti اlcishaai weeye cishaha waqtigiisa ka bacdi ilaa duluuci الshams ilaa qoraxdu ka soo dhalanayso waay lix waqti bay leedahay sharaxa kuu sheegay fatajibu haadihi اlfuruudu faralyaalkani waa waajibayaan faralyaalkan in la dhex ridaa waajibaysa calaa waqtihaa waqtigeeda wa taakhiiruhaa mada fatajiba hadihi اlfuruudu fii awqaatiha waqtiyaasheeda dhexdeeda lagamana hormarin karo lagamana gadaal marin karo salaad kasta waqtigeeda inuu galay waa in la ogaado iyadoo aan la ogaan ma ansaxayso calaa kulli muslimin bay ku waajibeen muslim dhammaantiisoo baaliqin ah caaqilin ah daahirin ah baaliq caaqil daahir baa taqaanaa ilmo yaroo sabi aan baaliq ahayn iyo mid aan caaqil ahayn majnuuna ama muqma caleyha ama sakraana iyo aan isagoo iska waalin mid aan daahir ahayn oo xaa'ido iyo nufasay wixii la mid ah waxba laguma leh fayaxrumu waxaa xaaraama taqdiimuhaa salaadan horumarinteeda mana ansaxayso waqtigeeda in laga hormariyo calaa waqtiha laga hormariyo wa taakhiiruhaa gadaal marinteeduna waa xaaraan waqti aan ku filnayn salaada loo dibdhigo oo waqtiga dabadiisa hadhow qaar ku dhaco canhu waqtiga in laga gadaal mariyo bikayri cudrin cududaar la-aan cududaar hadduu haysa ka war hurdaa la tagtay ama qof biyo ku dhacay buu soo bixinay ama meyd laga baqayo inuu dildillaaco bou aaskiisa ku jiraa xaaraan maaha markaas salaadda uu gadaal mariyo waaba waajib xataa qofka biyaha ku dhacay inuu salaadda intay iska daayo biyaha ka soo saaro salaadan hor tukanayaa ma taal meesha fain dara'a hadduu soo dariyo maanicu shay maanica baa soo dariyey ka xaydin sida dhig caabaah ama waali ama miyir daboolan bacda maa madaa intuu tegay dabadeed min waqtihaa salaada waqtigeeda maa yasacuhaa wax salaada u waasc noqon lahaa yasacuhaa ha oo salaada u waasc noqon lahaa wa duhurahaa ha oo salaada duhurkeedana u waasc ahaan lahaa waqtigii waxaa baxay duhurkanba ka soo qaad qadar laga dahaaro qaadan karay lagana tukan karay baa tegey markaasaa qofkii aan weli tukan maanic baa ku yimid ama waa waash ama waa miir daboolma ama gabadhi baa dhiiggii ku yimid caadadaha waay waduhraha dahar qaadashadeeda linaxwi salisin midka saliska kaadidu aysan joogsanayn wey salasulbow waay ilaa qofkan isagu dahaarada ma sii horumarin karo qofka booreysanayana booreysiga ma sii horumarin karo salaaddu ilaah ay soo gasho waay kan aysan wax ka joogsanayna ilaa waktigu soo galo ma daharo qaadan karo wakti baa marka hadda salaadii tegey salaadina waa laga tukan karay daharo qaadashadii laga maarmaankeeda waa laala imaan karay lazimahu qadaauha hadhow salaada inuu qaleeyaa ku waajiba cududaarkan markuu ka zuulo salaada waa inuu qaleeyo ilaa qadaru ku tukan karay baa soo madhay waay wow amase zaalal maanicu maanicii baa zuulay shaygii hayey qofka baa ka joogsaday dhiiggiiba ka soo qaad wal xalqad baqay oo ka haray min alwaqti waqtiga qadru takbiiratin takbiir qadarkeed waalidii waxay ka baxday salaadii oo allahu akbar keliya ka hadhay dhiiggii wuxuu ka go-ay salaadii oo allahu akbar keliya la dhihi karo iyo wixii la mid a lazimathu salaada waa ku laazim allahu akbartuu ka soo gaaray waa ku waajib waay ilaa hadda lama imaan karee marades hadda waqtigu ku filnayn inuu qaleeyaa waajiba wamaa qablaha salaadan allahu akbarta laga soo gaaray waa waajib in la tukado wamaa qablaha wixii ka horreya in la tukadana waa waajib salaaddii ka horreysa goorma in jumicad macaha maceeda haddii lala jamcin jiray duhur iyo casr waa laisla jamciyaa maqrib iyo cishana waa laisla jamciyaa salaadii dambaa dhiiggii ka go-ay ama waalidii ka bacda allahu akbar baa ka harsan casarkii markuu allahu akbar dhaho qoraxdaa dhacaysa cishihiina allahu akbar baa ka harsan iyo wixii la mid a waaye maaniciina qofkan waa ka zuuli tanna qalleeh tii ka horreysoo laysla jamcin jirayna qallay isla qalleeh in jumicat macaha haddii la jamciyo sida duhur iyo casar maqrib iyo cisha waay markaasna saasuu samaynayo allahu akbar iyo wixii ka badan baa waqtigii ka haray salaadda waa in la qalleeyo mawaanicdiina qofku inuu ka nabad qabo inta salaada loo dahaaro qaadanayo lagana tukanayo iyadooan welina hawshii la sameyn haddii maanicii soo noqdo ama waalidii iyo wixii la mida qalalo kuma waajib waajib kuma ah waay weliba in jumicad macaha maceeda haddii la jamciyo wey wuxuu yidhi marka masalatu lmaanic masala masalatu duruwi lmaanic maanica soo dariyey masaladeeda na boggaasoo kaaga sharxaya iyo sida loo kala nadaaminaya masaa-ishaas wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab